kulanti wacanna habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah shil gaari oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran oo galay maalintii labaad iyadoona ay aragtiyo ka dhiibteen qaar ka mid ah dadka muqdisho taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo saraakiil milatariga ka tirsan oo ku sugan furumaha dagaalka oo ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee shabeellaha dhexe komishinka doorashooyinka somalilan oo kala diray dhammaan guddiyadii diiwaangelinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado toddobiy labaatanka bisha labayo tobnaad sannada labada kun labaiy labaatan shil sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay isgoyska jidmariixaan ee muqdisho waryahayga cali aadan oo halkaas tegay ayaa la hadlay qaar ka mid ah dad markhaatiyaal ah
afarta gaari buu ka bilaabay anuu igu xeshiiyey gaarigayga waa kaas damarssan ilaa meeshii saarsadii iyo daaqaddii wixina way baaba'san yihiin dad badanna way ku dhinteen shil weyna badanaa meeshaan ka dhacay khasaaro weynaa meeshaan ka dhacday dhimashada hal gabar wiilal oo todoba wiil oo xamaaliyaal oo baabuurku saarnaayeen halkan waxaa ka dhacay shil baaxadle oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa ka dembeeyey kadib markii uu soo bareeg goostay gaari nooca xamuulka ah kaasoo dhibaato gaarsiiyey dad iyo gawaari halkan ku sugnaa shilka markuu dhacay kadib ayaa halkan waxaa soo gaaray gawaarida gargaarka degdega ah ee ambalasta iyadoo markaasi ka daadgureeyey dhaawacyadii iyo dhimashadii halkan ka dhashay halkan waxaa sidoo kale kula hadalnay goobjoogyaal goobjoog u ahaa markii uu shilka halkan ka dhacay iyagoo ka warbixiyey xaaladda si aed shilka sidoo u dhacay khasaaraha ka dhashay shilkaani shilkan wuxuu meesha uga dhacay anigu gaarigaasaan raranayo fiyaadka baqaarkaasaan rar ka tirinaya remoolkaan saarnaa gaarigii unbaa hal mar gaarigan soo bergeystuu ku dhacay gaarigan wuxuu ka soo bergeysta dalcaadda suu ka soo bergeystay meeshan waxaa taagneed afar gaari oo xaggaaga jirtay afarta gaari buu ka bilaabay anuu igu xeshiiyey gaarigayga waa kaas damarssan ilaa meeshii saarsadii iyo daaqaddii wixina way baaba'san yihiin dad badanna way ku dhinteen dhibaatada ka dhalatay wallaahi anigu laba qof haddaan maanta dhan aan baabuurta kaawo ku qabanayn oo ka jidaynay oo muddan aynu u qaadatay saddex qofna waan arkay oo dhimatay tobaneeyo dhaawacna waan arkay aniga horta kood hor meeshaan iyadoo jaam aan ka tagay ma fahamta marka jaam iyadoo aan ka tagay waa iyadoo jaama waxba aan ka dhicin aan ka tegey oo labadan seed oo laba gaari ay kala baakiman yihiin hal seed yaraa bannaana marka halka seedadoo la maraya aniga kala wareegey xamarweynaa tagay waa soo laabtay markaan soo laabtay waxaaba arkaba gaarigaan oo dul saaran gaarigaas oo oo dameer habargididka ah iyo waxaan u imaaday iyo mootooyinkan oo adiga oo ayagana oo ayagana kan iyo isku qabtay marka gaarigaas waxaa ku jira laba ninaa ku jirtay hal nin horta wanoo dhintin kalama sheegi kar laakiin hal nin hadda mar dhowaaba laga bixiyey waa laga qaaday intana gabar oo la sheegaya gaariga inuu ka soo dafay halkaas ku kala go'day marka ilaaha u naxariiso meeshaan musiibaa ka dhacdee gaari waxaa waaye sokor iyo adduunyaha saarneed waa rarnay gaari gaari weynu ahay meesha oo dalcad oo ku soo fakaday marka laba baawuro ayadan oo dhinacan ka timid waa dardari waa shilka magiis maxaa leenahay shil weyna badanaa meeshaan ka dhacay khasaaro weynaa meeshaan ka dhacday dhimashada hal gabar wiilal oo todoba wiil oo xamaaliyaal oo baabuurku saarnaaya ayakan waa isha waa garaafi iyo adduunyada gaarto waa isha waa la qaaday maan markii ugu horreyso shil noocan oo kale ah waddadan oo ka dhaco shil ayaa sidaanoo kale hore ugu dhacay sababay khasaaro isugu jira
waryahayga cali aadan aad buu u mahadsan yahay shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowlad goboleedyada ayaa maalintii labaad galay waxaana aragtiyadooda ka dhiibtay qaar ka mid ah dadka muqdisho waa kan waryahayga mahad nuur axmed
horta waa iska dhacdaa maamul goboleedyada iyo dowladdu mar walba in xoogaa uun si la kala aragti duwanaado kala aragti duwanaanshahu ma aha xumaan ma aha siyaasadda ayaa waxayba tahay noocyadeeda waxay ka mid tahay kala aragti duwanaanshaha madaxweynaha waxaa la yarwaa in isla xisaabtan la sameeyo madax- madaxweyne goboleedyada oo ii sheeg oo hal sano oo dheeraad ku dal- oo ku darsaday shirkii afaraad ee golaha wadatashiga qaranka ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir guddoominayana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shalay ka furmay magaalada muqdisho waa shirkii afaraad oo golaha wadatashiga qaranka ay isugu imaanayaan tan iyo doorashadii xasan sheekh maxamuud shirkan waxaa ku saadaya iyadoo gobollada dalka haatan ay ka socdaan howlgallo xoogan oo al-shabaab deegaano dhowra looga qabsaday sidoo kalena xiisad siyaasadeed ee doorashada ku qotonta ay ka taagan tahay deegaanada koonfur galbeed si gaara magaalada baydhabo haddaba shacabka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan su'aalo badan oo ah muxuu kaga duwanaan karaa shirkii afaraad ee golaha wadatashiga qaranka shirkan kuwii ka horreeyey ee birihii lasoo dhaafay muqdisho ka qabsoomay qaar ka mid a bulshada muqdisho oo mikrofoonka dalsan aynu horgeyna ayaaynu weydiinay dareenkooda waxaa laga sugaya shirkan iyo filashada shacabka kadib gebagabowga shirkan warmurtiyeedka ay soo saari doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya oo shir wada jira markii afaraad ku leh magaalada muqdisho waa run in maam- in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya shir uga socdo magaalada muqdisho Een, dhowr jeer oo horena la fariistay wax weyn oo qabsoomay oo wixii lagu ay isla sii afgarteen oo hadda qabsoomay badi ee, hadda ma, ma, ma garan karno inkastoo dagaal ay iska socdaan bal laakiin ee, mar kasta oo laysu yimaadaa taladu waa fiicnaanaysaa mar haddii laysu imaanayo oo lays wax uun oo dalka iyo dalka iyo di- iyo diinta dad waa laga tashanayo waa wax fiican se waxaan rajaynaynaa in wax uun ay ka soo baxaan wada hadalladaas ka socda shir mar hore loo ballamay inuu qabsoomo ee, isu- inuu isu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka arrinta maamulka koonfur galbeed waa gaar iyadu waa ishu gaar ah oo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo mudaxileedkiisii sagaal iyo tobankii ku- bishii ku ekaa iyo maamul iyo baarlamaankiiyo sanad kordhiyey oo yiri waxaa la- la- isla ekaysiinaya xukuumadda iyo iyo baarlamaanka Eh, oqolona ay leedahay macnaha eh, ma suurtoobayso in sanadkaas baarlamaan ku daro baarlamaankuna qaar ka mida ay leeyihiin eh, sanad baanu ugu darnay si laysu ekeysiiyo taa waa ishu gaara waxaan rajaynaynaa iyadu nafteed in shaqaaqo waa dhacday bal laakiin in xal laga gaaro dadka reer koonfur galbeedna in ay hadda baraarugsan yihiin oo xal la gaari doono maadaama odayaashuna ay ma habeen dhaweyta hadlayeen oo ay go'aamiyeen xal la gaaro Ee, madaxweyne cabdicasiisna uu yidhi inaanan xabad damba meesha ka dhicin xalna la gaari doono insha allah ta waa iska dhacdaa maamul goboleedyada iyo dowladdu mar walba in xoogaa uun si ag- la kala aragti duwanaado Ee, a- kala aragti duwanaanshahu ma aha xumaan ma aha siyaasadda ayaa waxayba tahay noocyadeeda waxay ka mid tahay kala aragti duwanaanshaha oo dowladdu inay si wax u aragto maamul goboleedyada qayb ka mid a si u arkaan ee, waa dhici kartaa bal laakiin hadda wax weyn oo soo ifbaxay oo khilaaf ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexey ma jiraan bal laakiin ee, dowladdu waa cusub tahay sideed bilood bay joog madaxweynuhu hadda joogaa Ee, shaqo badanna waa la qabtay shaqo badanna waa u harsan tahay se waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada in la wada shaqeeyo ikhtilaafku dhibaatuu keenaa Waan xiin magacay waa Cabdiraxmaan Ee, sha- shirkan oo f- oo ka furmay maanta maamul goboleed waxaan u arkaa in oo guul oo- i- oo guul oo soo dhammaan doono marka ee, sha- ku- waa shirkan wuxuu ii sheeg wuxuu imaaday xilli oo xasaasi ah oo da- oo, ee, dalka oo ka jiraan ii sheeg waxyaabo far badan oo in wax laga bedelo loo baahan yahay waxa uu baaqayaa madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud waxaan waa madaxweynaha ii sheeg ku habboonaa boqolkiiba boqol oo oo oo aad u hubnaa inuu madaxweynaha dalka uu wax ka bedeli lahaa oo noqdo madaxweynaha waxaa la yarwaa in isla xisaabtan la sameeyo madax- madaxweyne goboleedyada oo ii sheeg oo hal sano oo dheeraad ku dal- oo ku darsaday oosan wax codsi ah madaxweynaha u dul- oo aan u gudbisan marka madaxweynaha hadduu ha iyaga hal sano ay ku darsadeen asina inuu hal sano kale ku darsaa laga yaabo dhul markii ay dhammaatan magaciigu saddexan waa cabdimaajid maxamed khayre
dhanka kale shirkan waxaa ku saadaya iyadoo howlgallo ballaaran ay ka socdaan gobollada dalka waxaana ra'iisul wasaare xamse cabdi barre xala sheegay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ee halkani ku sugan markii shirkanu soo ilaada kadib deegaanadooda ay ka bilaaban doonto howlgallo xooggan oo al-shabaab deegaanada ay ka haystaan looga saarayo maamuladaas uu sida gaariga u tilmaamo waxaa qayb ka ah jubbaland iyo koonfur galbeed oo madaxdooda ay xaadir ku yihiin muqdisho ana rajaynayo haddii ilaahay idhaahdo in galmudug ee, wixii kaga haray khawaarijta in laga tirtiri doono muddo aada u dhow kadibna aan soo jeedsan doono halkaasina ay laba state lagaga sifaynayo muddo kooban khawaarijtii waxaan rajaynayaa labada state ee kale ee jubbaland oo madaxweynaheedu nala joogo iyo koonfur galbeedna in ayagana si dhaqso ah ay uga bilowdaan xoraynta laga xoraynayo khawaarijta
taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage iyo jenaraal gacmud duule oo ku sugan furumaha dagaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka iskaabaya ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkaas horta waxaan rabaa warbixin yar oo kooban inaan taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulkaba aan halkan u sheego taliye wax halkan ciidankan muddo saddex bilood ku dhowaada ayay halkan ku jireen xilliga aad ogeed oo masaajida caliguduud iyo eeryooyinkaas ayaa carrigan yimideen intaas carriga waa la joogay waxaa jira ciidankan waxaa ka mid ahay saddex iyo toban nin oo baabuur miinan la kacday oo qaar ay lugaha ka go'eenu waxay ka mid ahaayeen raggaan meesha fadhiya waxaa kaloo ku xiga baabuur labaad oo isaguna nuur dugle iyadoo loo socdo meeshii la dhihi jiray huuri weyne isagana miina la kacday saddex nin oo sarkaal mijiirhu uu ku jiro ayaa ku dhintay marka halganka muxuu ahaa inta ay ku jireen horta waxaan rabaa inaan idiin sheego intaas ayaa xoogo soo taabatay intade waa wixii loo yimid waaye in baabuur miina la kacdo iyo in qof dhinto wax ka weynaa loo socday intaanoo dhan waxaa laga rabaa inay u dhintaan dalka iyo dadka inay u dhintaan guud ahaan soomaaliya dagaala ka socda dowladdaa wadda waxaa hoggaan u ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga
isbaareyste qof allaale qofka isbaara u taalla meesha lagu arkaa lagu dilaa xataa maxkamad lama geynayo
waa hagaag codadkaas waxay u dambeeyeen warka habeennimo aad ka dhageysanayseen dalsan muqdisho soomaaliya sagaashan iyo kow dhibic shan ciddi ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah bartaan internetka ku leenahay radio dalsan dot com ay nagala socon karaan insha allah
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel